dhalinyarada soomaaliyeed ayaa inta badan walaac ka muujiya shaqala-aanta dalka ka jirto balse taa badalkeeda waxaa jira dhalinyaro la yimaada hal abuur ganacsi kaas oo noloshooda iyo midda qoysaskoodaba ay nolol maalmeed uga raadsadaan xarunta sharaxaadda gawaarida aroosyada ee kismaayo decoration center ayaa waxaa ka howlgala dhalinyaro waxayna ka shaqeeyaan sharaxaadda gawaarida diyaarinta howlalka xafladaha aroosyada iyo shaqooyin kale maamulaha xarunta cabdixakiin cali cabdi ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyey qaabka ay u shaqeyso xarunta waxaan bartay sanadii labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaan bartay xirfadan sharaxaada gawaarida aroosada iyo xafladaha waxay furan tahay muddo shan sano oo kaamila ayay furan tahay xaruntan dad way jireen oo ayagana xaruntan oo ila soo bilaawe way jireen dadna way imaadeen oo xaruntan way ka qalin jibiyeen oo waa xarun weyn ka qalin jibiyeen waaye marka dad fara badan baa xaruntan kasoo baxay labada kun sagaal iyo tobanka ilaa iyo labada kun hadda labaatan iyo afartan gelino marka dad fara badan ay ka qalin jibiyeen ilaa iyo intaasoo ardaya ka qalin jibisay oona meeshan wax ku baratay ayagana hadda xarumo yar samaysteen oona hagaajisteen waxaa ku dhaliyey magaalada oo loogu imaado sharaxaadaha weyn maadaamay tahay caasimada dhan magaalada in meelaha kale loogu imaado teeda kale magaalada kismaayo bis kumeekin degmooyin badan waan geynay sida degmada afmadow iyo degmada dhubley waxaan ahay shaksiga ugu horgeeyey magaaladan maadaamay wey jireen markaasay bilaawa ilay shaksiga oo wato magaca kismaayo decoration center oo maanta loo yaqaano xaruntan waaye oo meel walba laga yaqaano oo dad imaadaan khaasatan madaxda kulli ka wahadabaystaan inay ka hagaajistaan waa xaruntan hadda hadda dhalinyarada noo shaqeyso kulli waxay leeyihiin edhikaaro ay xarunta ku leeyihiin meel wadab ay ku aadi karaan inay kusoo sharixi karaan ay leedahay inkastoo guud ahaan dalka ay ka jirta shaqayari dhalinyaro badan ku qasabtay in ay dalka dibaddiisa door bidaan ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro maskaxdooda shiilay islamarkaana xirfado kala duwan ku shaqeeya